waxaan kasoo laabanay meel muxuu ahay shalay xoogaa culays oo ka dhacay habeen hore uu ku bilowday meeshaas oo ciidanka ammaanku ay muxuu ahaa howla kasoo fuliyeen waxaan rabnaa marka inaan warbaahinta uga warranno waxa meeshaa ka dhacay runtii aad iyo aad ayay degmadu u xasilnooneed aad iyo aadna xaaladeed way u deganeed hase ahaatee kuwa sharwadeen ah oo muxuu ahay dhibaata muddo dheer soo jiitamaysa degmada ku hayi jiray oo runtii wax weyn laga qabtay bahdaha ka gaartay ciidamada ammaanku ay tallaabo adag ay ka qaadeen ayaa isku dayayay maalmihii dambe inay dib u soo laabtaan waxay isku dayeen marka xala habeenkii ka horreeyay ayay isku dayeen inay ciidamo abaabulaan maleeshiyaad ay abaabulaan maleeshiyaadkii halkan muddo dheer ku dhumalaysan jiray oo muxuu ahay laga sifeeyey ayay dib inay usoo kabkabaan isku dayeen neegeeyaan muxuu ahay meel ka mida degmada oo sifeynta batroolka la yidhaahdo halkaa oo muxuu ahay iyagoo dabcan muxuu ahay ka helaayo kaalmo ka helaayo kuwa noocooda ah oo muxuu ahay iyaga qaabka u shaqeeyanoo kale u shaqeeyo iyagoo taageero kaleya meesha isku dayan inay muxuu ahay wax sursuraan waxna ka sameeyaan aan la ogeyn waxa ay tahay iyo halka loola dheelmanayo meesha ayaa muxuu ahay ciidanka ammaanku ay tallaabo ka qaadeen saakay aad iyo aad ayaan rabaa marka ugu horreysa inaan uga mahad celiyo ciidamada ammaanka tallaabadii adkeed ay halkaa ka qaadeen waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo marka dadka waxaa hogaaminayo waa dad degmada wadajir aad looga yaqaano gaar ahaan ninka hogaaminaya waa nin waaran u jaran yahay meesha laftigeedana isbaara laga qaaday oo ad muxuu ahay ogtiin ninkii hogaaminaya ah ase ahaatee maleeshiyaadka uu meesha ku abaabulay laga qabtay muxuu ahay lana xukumay asigana waarankiisa jarnaayoo la raadinayay maalmihii dambe marka wuxuu ku dhumaalaysanaya meelahan u dhexayso muxuu ahay afgooye iyo eriyada eryadaas ayuu ku dhumaalaysanayay wuu soo baxay oo maleeshiyaad ayuu xalay xilli habeenna uu ka abaabulay deegaanada ku dhadhow wadajir iyo wadajirta lafteeda halka ayuuna geeyey hase ahaatee dee muxuu ahaa soomaaliya qarannimadeeda way istaagtay in maleeshiyaad hadeer dib loosoo muxuu ahay nooleeyo oo dib muxuu ahay loogu burburiyo nabaddii iyo wanaaggii la helana way qaada waayeen ciidamadu ciidamaduna tallaabo adag ayay ka qaadeen ninka noocaas oo degmada aad looga yaqaanay muxuu ahay ahaa degmadan dhibaatadii soo gaartay xilliyadii ay aadka ugu caanka ahayd dhibaatooyinka dadkii dhibaatay jiray oo muxuu ahay aad iyo aad dhibaatada u samayn jiray ayaa runtii laga xoreeyey aad iyo aad ay u mahadsanyihin ciidamadu waxaa kaloo dheeriya marka xilliyadii dambe maleeshiyaadku waxay isku dayayeen inay ka soo waaqsadaan dhibaatadii iyo burburintii ay waddankooda ku haayeen waxay isku dayayeen inay iskood u shaqaystaan oo markii hubkii laga dhigay inay iskood u shaqaystaan oo ay muruqooda maalaan ay xamaashaan ayay isku dayayeen kuwa isku dayaya marka inay muxuu ahay dib xaaraantii iyo muxuu ahay burburintii ummadda ay muxuu ahay lagu sii hayo kuwa isku dayayo ayaa dib u noolaynaya iyagoo magacyada kala duwan isticmaalayo dabcan hadda waxaa meesha geeyey waxaanu kugu sheegay nin aan ogeyn iyadoo ciidamada ammaanku ay muxuu wax ka weydiinayaan dhibaatooyin oo deegaanka iyo ciidamada ammaanka u geystay iyadoo wax laga weydiinaya noogu dambaysay hase ahaatee asigoo wasiir ganacsi sheeganayo meesha soo gaaray ninka muxuu ahay ee dhibaatada dhibaataystaha ana meelahan ka helay abaabulka noocaasana sameeyey marka dhibaato u dhexaysa gobol ma jirto dhibaato degmooyin u dhexaysa ma jirto muxuu ahay meeshaas iyo waxa ay naqanayso iyo meelaha ku dhadhow iyo dabcan xuduudo iyo cidda awoodda u leh inay xuduuda samaysana dabcan sharcigayna marka loola naqanayo waxaa nala jooga afhayeenkii asigaa dabcan ka hadli doono waxaan rabaa inaan uga digo marka ugu dambayn waxaan rabaa inaan uga digo maleeshiyaadka muxuu ahaa ilaahay uu ka ka xalliyey dhibaatadii ay ku jiri jireen in loogaga faa'iidaysto mar kale haddana in dib ayaa muxuu loo soo abaabulo muxuu ahay dhibaatadii xabsiga dhexe weli wuu furan yahay wuxuuna muxuu ahay dalbanayaa in dad dheeriya oo muxuu ahay maleeshiya iyo dhibaato iyo isbaaristayaala lagu xiro iyo ummaddan dadka dhibaataynayo hadda ka hor ayaa lasoo siray boora gobolka banaadir oo faltification ahaa loo sameeyey meesha laftigeeda ayaa isbaaro loo dhigay waa laga soo xiray ilaa lix qofoo iyaga ka mid ayaa xiran marka in maantana kuwa cusub haddana dib ayaa loo soo abaabulo isla meeshii isbaaro loo dhigo waxaas waxaan isleeyahay maleeshiyaadka waa lagu qalday mar kalena haddana waa lagu qaldayaa waxaan ku amraynaa una sheegaynaa weli waa ka damqanaynaa inay hubka iska dhigaan muxuu ah cidda hadda ciidan dowladeed inay noqoto rabtana ciidanka dowladeed wuu cayiman yahay waa la yaqaanaa inay meelahaas nadiifka oo xalaasha ay ka gasho hase ahaatee aysan ku lugoyn muxuu ahay wasiir muxuu ahay ganacsi dowlad goboleed oo dhahaayo muxuu ahay ayaa xuduud muxuu ahay hagaajinayo iyo muxuu ahay dad waaran u jaran yahay inay ka waantoobaan waalidiinta odayaasha iyo iyo haweenka iyo muxuu ahay dhammaan reer wadajir waxaan u sheegaya inay ka waantoobaan ilmahoodana ay ka ceshtaan dadka noocaasoo kale u abaabulaayo dabcan dhibaatadii ay muxuu ahay hadda ka hor ku dhacdana way ogaayeen qaar ka mid a iyaga haddana muxuu ahay intaa uunbaa lagu wadaa ee waxaan rabaa inaan sheego ciidanka meesha la geeyey ee maleeshiyaadka meesha la geeyey waxaa laga abaabula guryo caanahoo la yaqaano degmada wadajir ku yaalo ayaa laga abaabulay xilliyo habeena laga abaabulay ee, ir- wadooyinka ayaa u xiran ee, waxaan ka codsanaynaa dowladda dhexen aan u gudbinaynaa meelahaas inay muxuu ahaa ciidamadu soo farageliyaan ee, wadooyinka ayaa la xirtay iyadoo mas-uuliyiin iyo waxyaaba la sheeganayo habeenadii ayaa wax laga agaasimaa dhibaatooyinka gobolka banaadir ka dhacayana qayb ka mid ah meelahaas ayay taala marka maska saaka dabadiisa muxuu ahaa meesha aragteen laga soo muxuu ahay dilay madaxiisu wuxuu yaallaa meelaan tilmaamayno naqaano ayuu yaallaa waxaana rajaynayaa inaysan muxuu ahay dhibaatada qaranka lagu haayo aysan sii do- socodaynan ayaan rajaynayaa waxaan rajaynayaa reer wada jir beentii loo sheegaya inay dhammaatay oo ilmaha mar dambe aan muxuu waxyaabaha noocaas oo kale ah aan loo deliisho doonin oon muxuu ahay lo- lo- lo- lagu dugaasho doonin afayeenka gobolka ayaa nala jooga asiga ayaana muxuu ahaa warbixinta inta kale ku diraayo ee waxaase maanta muxuu ahay nasiib ah reer wada jir aaday u yaqaanaan dadka maanta muxuu ahay dhibaatada ku haayo aaday u yaqaanaan iyaguna xataa laftooda way isyaqaanaan iyo waxa ay ku hawala yihiin waxaan uga digaynaa marka dhibaatooyinka noocaas oo kale ah inay muxuu ahay ay sii wadaan ee muxuu ahaa aad iyo aadna waan uga muxuu ahay mahad celinaya ciidamadii ammaanka gaar ahaan ciidanka nabad sugidda oo door geesinimo leh meesha ka geestay oo muxuu ahay ee, ee, ee, wanaaggii iyo dowladnimadii iyo wanaaggii muxuu ah inay soo celiyaan mar kastaba muxuu ah dhiigooda iyo dheecaankooda u huraya aadaynu mahadsan yihin maleeshiyaadkani wadajir ee muxuu ah muddo dheer ayay muxuu ahay dhibaato badan ku jirtay ee hase ahaatee sanadkii hadda ugu dambeeyey ee maleeshiyanimo way kasii dhammaanaysay cadaaladii bulshada ayaa soo naqanaysay maleeshiyaadkiina waxay u kala baxeen wax imaanku galay oo ciidamada ammaanka qaybahooda kala duwan ciidamada soomaaliyeed galay iyo wax muxuu ahay iskood iskaga xamaasho iyagana imaanku galay iyo kuwa meelaha qaar ku dhuumaalaysanayay marka kuwii meelaha ku dhumaalaysanaya waranka u jarnaa ee maxkamadda ciidamadu ay doondoonaysay iyo waxaa iskaashanayo marka kuwa gudaha laga abaabulay oo muxuu ahay meela aad u- aan u naqaano oo shilima muqdisho aan idinkaga tilmaamayo laga abaabulay lagana abaabuli jiray muddo dheer hase ahaatee aan u haysanay in muxuu ahay dadka meelaha waxa ka abaabula ay markaan ay muxuu ah caqliyeysteen ay wax fahmeen hase ahaatee weli ay noo muuqato inay muuqato inay muxuu ummaddan dhibaateeyaan ay rabaanba inay muxuu ahay u- una heestaan in soomaaliya meesha ay ka timid inay u noqoto laga yaabo waxaana rajaynaynaa inaan laga yaabin soomaaliyana meesha ay ka timid u noqoto soomaaliya dowladnimo ayaa ka hirgashay dowladnimada ayaana muxuu ahay dhinaca nooga aadan ee heer degmo aan ku aadanaha aan adkay doona haddii la yidhaahdo dhibaatooyinka noocaasana muxuu ahay ciidamadii geesiyaha ayaa u jooga inay tallaabahooda ka qaadaan Ee, ninkaas waa nin ee, aad reer wada jir ay u yaqaanaan Ee, ilaa sagaashan iyo labadii ilaa muxuu ahay ay dowladnimo ka dhalanaysana ee, labada kun iyo lixdii aa ugu dambe ee, muxuu ahay oo mooryaan ahaa la yaqaano ee, ciyaal ajay niman la yidhaha hogaami jiray oo ummadda baabi'iyo aad iyo heer wada jir u yaqaanaan waxaa magaciisa la yidhahda salaad axmed goli ayaa la yidhahdaa Ee, salaad goli ayaa loo loo- loo yaqaanaa Ee, markii dhibaatada dhacday ee labadii kun iyo lixdii ayuu waddankan ka baxay wuxuu tegey yurub meelo ka mid a ayuu tegey Ee, markii maamulkii hadda iga horreeya ama degmadan laga laga dhisay oo muxuu ahaa isbaarooyinka badan la sameeyeen isma- isbaarooyin badan meelo badan la dhigana wuu soo laabayey wuu dib ugu soo laabtay waddanka ee, asagoo ka mid ahaa marka ee, maleeshiyaadkii degmada joogay Ee, intaa kadib ee, wuxuu isbaaro dhigay isla meesha hadda ee calanka waa suraynaa ay dheheen ayuu isbaaro dhigay Ee, waxaa lagu soo qabtay qaar ka mid a maleeshiyaadka uu hogaaminayay oo ee, lix nin gaara ayaa lagu soo qabtay oo ay u daabacan tahay ee, muxuu ah, iyagoo sheeganayo shabeello dhexe sheeganayo shabeello hoose sheeganayo ee, haddana boonadii gobolka banaadir oo oo muxuu ah, qaab qalada loo sameeyey ay u sugan tahay maxkamadda ciidamada ee muxuu ahay darajada koowaad iyo darajada labaadba ayaa isku waafaqa dadkaas in la xakumo oo muxuu ahay labaatan sano lagu xakumay marka ninka noocaasa reer wadajirna aaday u yaqaanaan ee wuxuu ahaa jirna waa la yaqaanaa ee muxuu ah dembiyadii dambe uu galana waa la ogyahay waarankaasna wuu u jiran yahay maxkamadda ciidamadana way raadinaysay haddana weli way raadinaysaa oo muxuu ahaa shalaa noogu dambaysay ciidamada muxuu ahay ee- ee xoogga dalkana waa waa waa lagu amray inay soo qabtaan shalaada la- lala hadlaayay ee muxuu ahaa ee kuwa booliiskana amarka way qabaan kuwa muxuu ahaa nabad suguddana way raadinayaan ee ninka noocaas ayaa marka sidaa ah